بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير waxaan ku dhex jirnay fii suurati alxaj waxaan soo aragnay dadkii mushrikiinta ahaa inay allah uu noogu sheegay inay caabudaan wax aysan xujo u haysan daliil naqliya walaa daliil caqliya midna aysan u haysanin keliya ay yihiin waxa la yidhaahda altaqliidu bilaabaa aabbayaasha oo maaragtay laiska qalido laiska saarsado keliya inay ahayd arrintaa markii naloo sheegay ayuu allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegi kuwa mushrikiinta laftooda sida ay tawxiidka u necab yihiin aayaadkii tawxiidka ka hadlayay iyo caqiidada iyo alla keliya inuu cibaadada leeyahay markii lagu dul akhriyo kuwa kufaarta ihi sida ay u necab yihiin waxayba sigaan dadkii mu'miniintii aayadaha tawxiidka akhrinayay inay ku boodaan oo ay qabtaan oo ay dhibaateeyaan ayayba sigaan weeyaan markaasaa allah leeyahay arrintaas waxa uga sharta badan u sheeg nebiyulaahi maxamedow waxaa ku tidhaahdaa ma idiin sheegaa qur-aankan tawxiidka allah uu ku sheegay nacaybka aad nacab tihiin midka ka sharta badani waxa weeye waa naar wey naartaasoo allah dadka kufaarta ugu talagalay markaa kabacdi baa allah subxaana wa tacaala shirkiga iyo ahalkiisa mushrikiinta iyo dadka shurakada ihi tusaale ayuu u samaynayaa tusaalahaas oo ah yani axad aan waxbaba awoodi karin inaad macbuud ka dhigataa yani inay tahay shay safaaha ahoo caqli fudayd aho inay tahay ayuu maaragtay mitaalkaasina tusaya oon arki doonaa arrinkaasna uu yahay allah subxaana wa tacaala oo meel looga dhaco cibaadadiisii iyo tawxiidkiisii macbuudnimadiisii meel looga dhaca ay tahay arrimahaas ayaan arki doonaa biidn illahi tacaala waidaa tutla calayhim aayaatunaa bayinaatin waidaa tutlaa haddii la akriyo calayhim mushrikiinta dushooda haddii lagu akriyaa aayaatunaa aayadaheenni haddii lagu akriyo bayinaatin yani aayaadkaasi xaala kownihaa waadixaati dalaala kuwa cadcad oo waxay ka hadlayaan ay muuqato ay tahay tawxiidkay ka hadlaysaa shay muuqdo uu yahay markii lagu dul akriyo tacrifu waad garan nabiyulaahi moxamedow fii wujuuhi aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa wejiyadoodii baad waxaad ka garanaysaa almunkara ay alinkaara diiddo iyo karaahiyo iyo nacayb ayaad wejigooda ka akhrisanaysaa ood ku garanaysaa wey sida ay tawxiidka u nacab yihiin markii aayaadkaas lagu dul akhriyaa wejigooda baad waxaad ka garanaysaa nacaybka ay necab yihiin aayaadkaas ilaahay subxaana wa tacaala oo dushooda lagu akrinayo yakaaduuna waxay sigaan yastuuna inay ku boodaan oy qabtaan biladiina kuwii yatluuna akrinayay calayhim dushooda aayaatina aayaadkeenna kuwii ku dul akrinaya dadkii muminiinta ahaa muminiintii aayaadka tawxiidka ku dul akrinaysay inay inta ku boodaan qabtaanoo dhibaato ay gaarsiiyaan bayba sigaan weyaan qul marka waxaa tihaa nabiylahi maxamedow afa unabbi'ukum ma idiin waramaa oo ma idiin sheegaa mushrikiintiiye بشر مد شر بدن من ذلكم كينا قرآن كاس أبن عبتهين ودين ليسان وحكا شرط بدن ما يدين شيئا النار هو النار هو شيئا النار النار وي maxay ruuxa ku socotaan waa naar wey marka naartaa ka shar badan wey wacadahaa naartii wuu ballan qaaday allaahu allah baa ballan qaaday alladiina kuwiiba u ballan qaaday kafaruu gaalooboo xaqa diiday ayuu u ballan qaaday waa wacdi wey waa ugu goodiyey allah subxaana watacaala wabihsa waxaa xumaaday oo baas yeeshay almasiiru noqod baa baas yeeshay meel loo noqdo جهنم حماته وي المخصوص بالذم وجهنم وي جهنم ايا ugu xumaatay weeyaan marka mushrikiinta sida ay quraanka marka lagu dul akhriyo u nici jireen ayuu rabbi sifaynaya waa tilmaam ilaahay uu ka bixinayo say tawxiidka u nicib yihiin say khayrka u nicib yihiin oo sharta iyo shirkiga iyo waxa xun ay u jecel yihiin cid alla ciddii qur'aanka ku dul akhrisaa inay dilaan oo dhib ay gaarsiiyaan ayay sigaan buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala arrinkaasna waa shay qur-aanka wax badan ilaahay uu noogu sheegay markii tawxiidka la sheego waxaad moodaaba yani quluubtoodii ismizaas wax la yidhaahdo ayaa ku dhacayo yani way ka didi way ka carari way nacaysaa tawxiidka ma rabto shirki ma la sheegay waa bishaaraysanaya dad bishaaraysanayo maaragtay ayagoo ah baad arkaysaa weyaan allah fi suurati zumar wuxuu ku leeyahay waida dukira allahu waxdahu shmaazat quluubu ladiina laa yuminuuna biاlaakhira waida dukira aladiina min dunihi idaa hum yastabshiruun waa taas wey markii allah waxdaaniyadiisa keligii la sheego isagaa cibaadada iska leh waxa ka soo harana cibaada ma astahilaan markii la yidhaahdo dadkii aan aakhara rumaysnayn quluubtoodii nufra ku dhacaysa waa cararayan way nici way ka carari ma jeclaanaysa misaasa la yidhahda aada ugu yiqyiqsanayaan waa ka cararayan markaasuu yidhi waidaa dukira aladiina min duunihi haddii la sheego shurakadii aalihadoodii alla sukadiisa la caabudayena idaa hum yastabshiruun durbadiiba waa bishaaraysane farax baa ka muuqdo shirkiga siday u ramaan weyaan بل waxaad ogtihiin allah subxaana watacaala fi suurati lqalm yani markuu rabbi subxaana watacaala ka warramayo nabiy llahi moxamed mushrikiinta marka ay nebi moxamed ay arkaan qur'aanka isagoo akrinayo fiiro aad u xun oo aad u xun yani bay fiirin jireen siduu allah leeyahay wain yakaadu ladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim lama samicu dikr qur-aanka markay maqlaan waxaad moodaa say kuu eegayaan indhahooda yani say kuugu fiirinayaan kuwa ku lagdayo indhahooda aragtidooda kugu lagdayo baabad moodaaba inay ku simbirixeen say kuu necab yihiin saasoo kale buu allah leeyahay subxana wa tacaala wakadalika fi suurati kaafir allah wuxuu leeyahay dalikum biannahu idaa duciya allahu waxdahu kafartum alla keliya haddii la yidhaha hala baryo loogu yeero war alla keliya caabuda alla keliya ka dambeeya yani sidaa la yidhaahdaa waad gaaloobaysaa markii laidinkugu yeero buuri dalikum biannahu idaa duciya allahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi tu'minu markii shirki loo sameeyana waad rabtaan waad rumaynaysaan weyaan marka allah wuxuu yidhi falxukmu lilahi alcaliy alkabiir marka arrinkaas mushrikiinta allah sidaasuu ku sheegay xaalkoodu inay sida ay diinka u necab yihiin iyo tawxiidka u necab yihiin iyo ahalkiisa suuradaas waadixa buu ilaahay ka bixiyey weeyaan waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dushooda haddii lagu akriyaaye mushrikiintii aayaatunaa aayadaheennii oo tawxiidka ka hadlayey bayinaatin xaala kownihaa bayinaatin waadixaati dilaala ay yihiinoo tawxiidka iyo waxay ka hadlayaan wax muuqda oo cad ay yihiin aayaadkii cadcadda haddii lagu dul akriyo tacrifu waad garan fii wujuuhi aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa wejiyadoodii almunkara alinkaara loo jeeda diidadii ayaad aad ka arkaysaa weyaan nacaybkii yani alinkaara waalkaraahiyata waalghadaba ayaa loo jeeda intaba caro ay caroonayaan nacayb ay necab yihiin diiddo ay diidayaan ayaad wejigooda ka akrisanaysaa wy لأن قفك بني آدم كوحو النعبية وجهيس والله يقرتا هذا شيء النعبية هنا وجهيس أتكافة تنكرتا هذا شيء الجعل هنا وجهيس أتكافة تنكرتا تاسو كلوية وجهه ذي كم وقربوا الله لي يكادون وحيثيان يسطون إلي بودان بالذين كوي إني كبودان مؤمنين تي يطلون أخرمي عليهم أي الدش يدكو أخرمي مشركين تدش يدكو أخرمي آياتنا آياتنا كو أخرمي مركا إني كبودان وقبتان واتباتيان أي بسيقان بو ربي لي مركا الصدوة حال أسلك وحال إلهنا والوصب وشدة البطش بالإلهنا بورست شيء قفك الوبودو وآد آد قبطو ayaa la yiraahdaa qabashada aad qabataa la yiraahdaa weeye marka tiraadii yaani safa bihi yasu waxa la yiraahdaa ida badasha bihi bidarb aw shakm marka uu ku qabto qofka garaacid oo garaaci ay oo aynayo ayaa la yiraahdaa safa bihi la yiraahdaa hebel wuu ku boodayo wuu caayay wuu garaacay dhibaato gaarsiiyay baad oran weeyaan marka kuwa xaalkoodu waa sidaa weeye الإمام الشوكاني كتاب في فتح القدير كا مركو أيضا كورمي وحولية مثل كمشركين في إلهي أوسي وحاسكلا ضدك أهل البدع أهل البدع رأس المامها نوكل إليه بوليه وحوليه وحي لمدهين مركي آياتك سنة إي آيات القرآن كأهاي اتباع إي وناجي كورمي مركي اللقض الأخرياهي وحد ما دقوك عالمكاهي كمقلان dhibaato weyn inay u geystaan baa la arkaa aayaadka iyo xadiista markuu ku dul akriyo weliba dhib aysan mushrikiinta u geysteen inay qofka u geystaan baa la arkaa buu leeyahay wax jirana weeye buu odhanaya kitaabkiisa fatxulqadiirka wuxuu leeyahay wahaakada naraa ahla albidaci almudilla dadka ahlubidaca ah oo bidcadoodu ay baadida tahay waxaan arkaynaa buu leeyahay idaa samica alwaaxidu minhum maa yatluuhu alcaalimu calayhi min aayaati alkitaabi alcasiiz haddii uu maqlo mid ayaga ka mida dadka ahlubidaca ninka caalimka ah wuxuu ku dul akrinayo aayaadkii qur'aanka kitaabka casiiska ahaa aayaadkiisii ah aw min asunati saxiixa iyo sunnadii saxiixa ahayd oo ku dul akrinayo mukhaalifan lima ctaqadahu min albaili waalaala sunnadaas kitaabkaa iyo sunnadaasoo khilaafsan waxa qofka uu ictiqaadsan yahayo baailkii iyo dalaalkii ah oo khilaafsan يعني سنة خلاف تنتهي وحو اعتقادي او خلافيه مركو اركو سنة كتاب كيبو خلافي مركو اركاي وحو ليهي رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من ان يسوى بذلك العالم لفعل به ما لم يفعله بالمشركين وحال اركي لهي بولا وجهيسة انكراد او كو انكر يبات كاركي لهي ولبا هدي اي اسوروني لهي هدي او عالم كاسي inuu qabta ay suuragal u tahay inuu ku samayn lahaa wax uusan mushrikiinta ku sameeyeen inuu ku samayn lahaa baad arkaysaa buu leeyahy waqad ra'aynaa wa shawkaani waqtigiisii wey waan aragnay buu yidhi wa samicnaa waanu maqalnay min ahli lbidaci dadka ahlubidaca waxaanu ka maqalnay oo ka aragnay maa laa tuxiiq maa laa yuxiiqu bihi lwasf waxaynan sifadu iyo tilmaamtu aynan soo koodi karaynin ayaanu ku aragnay buu yidhi wallaahu naasiru lxaq الله با حقه قرقاره ومظهر الدين دينك الله لا ظاهر وموجري وداحد الباطل باطل كإلهي باترفري أو مارتي سنبر الرحيني ودافع البدع بدعوين كان إلهي أسقع علينا يبوليه وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينين للناس ما نزل إليه الله وي الله حفظنا ذاتك حق وحي إلهي وكوكب في الدينك إني عبديانها dadka inay cadeeyaan u istaagay wixii ilaahay soo dejiyay inay cadeeyaan dadka u istaagay oo sida ku hadlayna Allah baa ilaalinaya buu leeyahay wuxuu xasbuna wa ni'mal wakiil ilaahay baa kaafigeena asagaana maarta nagu filan alla la tala saarto isaga noogu filan weeye marka qofka markuu zeeq ku dhaco oo uu inxiraafo oo bidac ay ku bidcooyin uu dhex galaahay dadka ahlu xaqa waxay u noqonayaan cadow oo kale u noqonayaan sida mushrikiintaba ay u necab yihiin ahlu xaqi iyo ahlu iimaanka ayuu qofka ahlu dalaalkana sunnada iyo ahalkeeda iyo maaragta dadka dariiqad dariiqadii rasuulka ku socdo ayuu u necab yahay weeyaan marka aayadaas allah tusaale xayi buu dadka muslimiinta siinaya marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu mar walba uu sunnada ku taagnaado kitaabka qur-aanka sunnada nebiga wixii waafaqsan inuu waafaqo diinkaas inuu waafaqo itibaac la yimaada baa la rabaa wax allo wixii qur-aanka ka hor imaanayo sunnada nebiga ka hor imaanayo salafkii dhaqankiisii ridwaanullaahi calayhim oo diinkan ay noo soo guuriyeen ka hor imaanayo xataa naftaadu haba jeclaatee waa inuu qofku naca oo ka taga baa la rabaa wey naftaaduba ha jeclaata hadday rabtee waa inaad ka tagtaa oo diinka aad hormariso weyaan qul afa unabiukum bisharin min dalikum annaar qul waxaa tiraa nabiyllaahi muxamedow kuwaa mushrikiinta ihi afa unabiukum ma idiin waramaa bisharin mid shar badan min dalikum kiina ka shar badan qur-aankan aad necab tihiin oo aad maaragtay la dagaalamaysaan oo markii laydinku dul akriyo karaahada idinka muuqataa wax idinkaga shar badan ma idiin waramaa ma idiin sheegaa noo sheeg wey annaaru huwa annaaru shaygaas waa naartii ilaahay iyo cadaabkiisii ah weyaan waa cadaabkii allah subxaana watacaala cadaabkaasna waa miduu ilaahay ugu goodiyey oo ballan uu ku qaaday kuwa kufaarta ah inuu ku naaro ilaahay uu ballan qaaday weyaan wacadahaa naartaas wuu ballan qaaday allahu alle alladiina kuwii kafaruu gaaloobay ayuu u ballan qaaday inuu ku naaro wabi'sa waxaa xumaaday almasiiru noqod baa xumaadayo meel loo laabto jahannama u xumaatay weyaan maxaa yeele sida ilaahay fii suurati lfurqaan uu ku leeyahay innahaa saa'at mustaqaran wa muqaama meel lagu nagaado oo guri laga dhigto oo loo laabto waxaa u xun cadaabka ilaahay baa u xun buu rabbi leeyahay subxaana watacaala ya ayuha annaasu duriba maalu fastamicuu lah ya ayuha annaasu dadow duriba waxaa la yeelay maalun tusaale ayaa la yeelay ee fastamicuu dhagaysta lahu maalkaas bal dhagaysta tusaalahaas dhagaysta ilaahay uu idiin yeelay maalka uu rabbi idiin yeelay dhagaysta buu leeyahay yani shirkiga iyo ahalkiisaa tusaale loo samaynaya bal tusaalaha rabbi uu yeelay dhagaysta oo si fiican ugu tadabura weeyaan ina aladiina kuwii tadcuuna aad caabudaysaan ood baryaysaan min duuni illaahi alla sokadii waa mushrikiin yani asnaamtii iyo andaaddii ilaahay keyrkii wixii la caabuday ihi lan yakhluquu abuuri maayaanoo ma abuuri karaan wey dubaaban duksi ma abuuri karaan baalka duksiga la yidhaahda ma abuuri karaan awooday ku abuuraan male walow ijtamacuu haba kulmeene lahu ay likhalqihi abuuristiisa ay abuuraan haba iskugu tageene aalihadaasoo dhan markay isku yimaadaan duqsigaas oo ka mida min maaragtay min asqari makhluuqaat illaah alla makhluuqaadkiisa kuwa ugu yar buu ka mid yahay ma ay awoodi karaan inay abuuraan haba iskugu tageen inay abuuraan iska badaaba xagga dhig wain yaslubhum adubaabu wain yaslubhum hadduu ka dafo uu ka qaato addubaabu duqsigii shay-an wax un hadduu ka qaato shay min alashyaa asnaamtan aad samaysateen wax un ka mida hadduu qaato uu la tagaayo laa yastalqiduuhu kuwa ka soo dhacsada ma aynan ahaanin minhu hayga minhu duqsigaas ma aysan kasoo dhacsadaan wey shaygii duqsiga xaggiisa kuwa kasoo dhacsada ma ay ahaadeen awood uma laha ay kaga dhacsan karaan dacufa aalibu midka wax doonayo ayaa taag yaraaday daciif noqday wlmatluubu kan la doonayo la dalbayo waxa maarata u qaata laga doonayo baa isna daciifsanaaday weeyaan daalibkii madluubkaba labadaba laba ducafaho taag daran wey marka arrintani aayaddan allah wuxuu ku burhaaninayaa kownuhu khaaliqan inuu macbuudku yahay cibaadada ku leeyahay marba hadduuba khaaliq yahay oo isagu wax abuuray cibaadada inuu leeyahay cid aanan wax abuuri karinna inaysan la wadaagi karin samaawaadkaasuu abuuraya ajraanta falakiga ardadaa iyo waxa makhluuqaad dhexdeeda ku jiro dhanbuu rabbi abuuray marka abuuristaas uu abuuray ayuu rabbi macbuud ku yahay oo cibaadada ku leeyahay marka qofaan waxba abuuri karin inaad la shinto allah oo khaaliqa waa meelka dhac wey waa dulmi wey afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu ma la mid baa qof wax abuuri karo qofaan waxba abuuri karin ma lamidba waa mayo markaasu ilaahay wuxuu noo soo qaaday xayawaanaadka waxa ugu yar duqsigaasa ugu yar duqsigaas kuwa la caabudo ilaahay keyrkii ay caabudaan oo la caabudo ilaahnimo loo caabuday hadday isku tagaan dhammaantood sidaasoo kale ma abuuri karaan saa u biibayo ruuxda ku jirto oo daciifka ee taagta daran ma awoodi karaan bal inay duqsi abuuraan iska daayeen iska daa inay abuuraan ee duqsi u abuureen asnaamtan iyo geedahan ay qorqoreen oo leeyihiin waa shufacaauna cinda allah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa makhluuqaadkaas waxay mufasiriintu leeyihiin mushrikiinta waxay samayn jireen waxay marinayaan maaragtay waxyaalabay mariyaan saliid iyo waxyaalo badanay ku dharoobaan waxbay marmariyaan waa subkaanoo waxbay u sameeyaan haddii waxyaalaha la saaray shaygaa yarka duqsida intuu ku dego uu ka qaato sanamkan dhagaxa intuu ka daba taga ma ka soo ceshan karaya geedku waa maya wey marka duqsigii wuxuu qaatay axadku iska qaban waayey kayfa yastaxiqu alcibaada see buu cibaado ku mutaysanaya ma ma leh wey marka allah subxaana watacaala tusaalahan waa tusaale xayi ahoo dadka uu ku tusayo yani maaragtay tawxiidka qiimaha uu leeyahay shirkiga xumida uu leeyahay ayuu rabbi subxaana watacaala nagu tusaya qur-aankana way ku badan tahay amilooyinkaas oo kale allah uu sameeyo waxaan soo marnay fii suurat aracdi baan ku soo marnay allah odhanayo lahu dacwat lxaqi wladiina yadcuuna min dunihi laa yastajiibuuna lahum bishayin ila kabaasidi kafayhi ila lmaai liyablua fa wma huwa bibaaliغi wma ducaau lkaafiriina ila fi alaal wuxuu rabbi leeyahay allah wuxuu leeyahay cibaadada xaqa asagaa iska leh kuwa idinka aad caabudaan oo alla ka soo haray idiinma awoodi karaan wax ay idiin awoodi karaan lama arka buu rabbi leeyahay laa yastajiibuuna lahum bishayin kuwa caabuday waxba uma tari karaan markaasuu wuxuu yidhi waxay u tari karaan waxa weeye ilaa kabaasidi kafayhi ila lmaai liyablua fa hadda maalan qof hadduu ceel inta dul istaago ceel biyo ku jiraan hadduu inta dul istaago wadaan iyo wax lamidoo adeegsada aynan jirin gacanta intuu fidiye yiraa biyo gacanteeda soo gala oo ceelka hoostiisa ku jiro gacanta u raaraciyo ma biyaha ceelka inta ka soo baxaan bay gacantiisa soo geli karaan waa maya w sidaasoo kale buu la mid yahay qofka ilaahay keyrkiis baryayo oo odhanaya wax isii sida biyaha inta ceelka ka soo baxaanayna gacantaada usoo geli karin buuse waxba kuugu awoodi karaynin weyaan waxba kuuma awoodi karo cid ilaahay ka soo hartay wax kuu tari kartaahi ma jirto weyaan wuxuu allah leeyahay fii suurati alcankabuud aan arki doonaa mushrikiinta masalka uu samaynayo insha allahu tacaala waxaan ku arki doonaa allah odhanayo masalu ladiina ittakhaduu min duuni illahi wliyaaa kamasali alcankabuuti ittakhadat bayta waina whana albuyuuti labayt alcankabuuti low kaanuu yaclamuun dadka allah axadaan ahayn yani caabudo weli ka dhigto oo awliye ka dhigto oo ayaga maaragtay sida cibaadada u qadimaani waxay la mid yihiin kamasali alcankabuuti ittakhadat baytan baashan caarcaarada la yidhaahdo ee samaysatay guri samaysatay gurigaas guri caarcaaro dabayl ma ka celin karaa roob miyuu ka celin karaa qorax mau ka celin karaa waxba kama celin karo marka wuxuu la mid yahay qofkaasi guriga caarcaarada samaysatay oo kale ayuu la mid yahay markaasuu alla yidhi waina awhana albuyuuti guryo midka ugu taagta daran waxa weeye labayt lcankabuut caarcaaradaas gurigeeda wey midka ugu maarata ugu taag daran oo hadduu qofku afuufo iska bidayo waa bidaya kaasoo kale marka cid aana waxba kuu tari karaynin oo adoo dugsaday oo kale ayay kula mid tahay adoo yidhi guriga caarcaaradaasaan guri ka dhiganayaayo roobkii iyo qoraxdii iyo cadowgii wax walba iga difaacay odhanayo kale ayay la mid tahay weyaan marka allah cibaadada isagaa iska leh qofna uma ogola tusaalooyin aad u badanna allah qur-aanka waa uu ku sameeyaa wey amtiladaasna tusaalaha uu sameeyo allah wuxuu leeyahay dadka culummada ah ahlucilmiga unbaa fahmi kara buu leeyahay fii suurat alcankabuud lafteeda ayuu rabbi ku leeyahay watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun tusaalahaas aan samaynayno oon dadka u yeelayno waxa garanaya wax ku qaata oo keliya dadka caalimiinta ee cilmiga leh wey walidaalika salafkeennii waxay dhihi jireen inta qaarkood ooyo oo dhihi jira anigu dadka caalimiinta ahaa kamid ma ahi sidaa darteed tusaalaha ma fahmi karo ayay dhihi jireen min baabi tawaaduc ay sidaa u oran jireen weyaan allah marka wuxuu leeyahay cibaadada inuu leeyahay keligiisu ku isbaatinaya tusaalahaas weyaan masalu ladiina ku yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha annaasu wey yaa ayuha annaasu dadow duriba waxaa la yeelay masalun masal oo tusaale ah ayaa la yeelay ee fastabicuu dhagaysta lahu masalkii dhagaysta tusaalaha uu rabbi idiin yeelay bal dhagaysta buu rabbi leeyahay subxaana watacaala fastamicuu lahu u dhagraaraciya oo fahma ina aladiina kuwii tadcuuna ay tacbuduuna aad caabudaysaan ood baryaysaan min duuni illaahi alla sukadii aad barisaan ood aad ilaahyaal ka dhigataan lam yakhluquu dubaaba diqsi ma abuuri karaan yani ma abuuri karaan walow ijtamacuu haba kulmeen lahu abuuristiisaas haba u kulmeene ma awoodi karaan inay sameeyaan w maa qadaruu calaa dalik diqsi ma abuuri karaan w wain yaslubhum dubaabu diqsigii haddii uu ka dafo salbi ku sameeyo boobo wey oo ka boobo shay-an wax undhow ka boobo waxay doontaba ha noqoto laa yastanqiduuhu kama soo dhacsan karaan shaygii minhu dubaabkii kama soo dhacsan karaan kama soo ceshan karaan marka alistinqaad waxaa la waa takhallus baa la yidhahda kama soo ceshan karaano kasoo dad ka cejta maaha ka ceshta ma aha wey dacfigooda darteed bayna uga soo ceshan karin wey markaasuu labadiiba allah wuxuu leeyahay dacufa aaalibu wlmatluub dacufa aaalibu wlmatluub culummadu laba macnoba way ku fasiraan macnaha cabdulahi bni cabaas uu ku fasirayo ibnu jariir tabarina uu dooranayo ibnu kaiirna uu leeyahay waxa wey isagaa aahirun fi siyaaq ah xagga siyaaqa isagaa daahirkoo ku muuqdo uu leeyahay aalibka waxaan ka dhigaynaa waxa wey wuxuu ka dhigayaa waa sanamka wey matluubkana dubaabka oo duqsigo buu ka dhigaya lanna qofka wax laga qaatay kee wey wax axadka wax laga qaatay waa sanamkiiba wax laga qaatay asagaa marka wuxuu raadinayaa qofkii wax ka qaatay ayuu inuu ka soo dhacsado buu doonaya matluubka la doonayana waa kii wax qaatayo in laga soo celiyo la doonayo weyaan marka wuxuu leeyahay dacufa aalibu kii wax doonayay baa taag daraadayo sanamkii ah oo inuu wax soo ceshto ma awoodi karo inuu wax soo ceshto weyaan wlmatluubu kan la doonayo in wax laga soo ceshto la doonayana isna waa taag daraaday waa dubaabkii wey duksigii weyaan isagana waa yani maaragtay makhluuqka yarka ee daciifka ee taagta daran weyaan macnaha kale sudiyi iyo keyrkiiba ku fasiro aaalibu waxay leeyihiin waa caabidka midka wax caabuday oo mushrika ah weeyaan matluubkuna waa macbuudkii oo sanamkii ilahay keyrkii la caabudayey macnahaasna uu ku fasira weyaan marka dacufa aalibu ka wax doonaya oo sanamkan wax ka raadinayo o cibaadada u kadibaayo oo inuu anfaco aakharo wax taro oo ilaahay agta uga shafeeca oo u caabudayo baa taag daraaday wey laanna cid waxu tari kartaa male wlmatluubu midka la dalbayo sanamkaanoo inuu wax wax tari karo oo ummad yani dadkii caabuday wuxuu siin karo kaana waa uu taag daraaday buu odhanaya weyaan marka labaduba labada macnoba haddaa ku fasirin laba macnoo wanaagsan weyaan ma qadaru llaha xaqa qadri in allaha laqawiyin casiiz maa qadaruu ma aynan weynaynin allaha allah subxaana wa tacaala xaqa qadrihi weynayntiisii dhabka ahayd ma uusan weynaynin ma aynan weynaynin markii ay allah keyrkii la caabudeen ina allaha alle allah subxaana wa tacaala laqawiyun allihii awood leh weeye casiizun oo haddana haalibaho axad ka adkaan karo ama ka haalib noqon karaah uusan jirin waa allahaas weyaan marka aayaddan waxay rad u tahay mushrikiintii ilaahay keyrka caabudaysay waxaan alla ahayn dadka caabudo baa waxaan leeyahay markay allah oo khaaliqoodii oo ayaga abuuraya markay makhluuqow alla abuurtay ay la simeen oo cibaadada la wadaajiyeen ilaahay ma aynan weynin mana aynan qadarin maxaa yeele makhluuqiisaad la sintay addoonkiisiibaad la sintay tacdiimin ilaahay ma aynan ku samaynin weyaan marfaduu macahu hayrahu allah weynayntiisii ma aynan weynayn wamaa carafuuhu xaqa macrifatihi xaytu jacaluu lasnaama walandaada shurakaaa lahu subxaanahu wa tacaala mana aynan garan allah subxaana wa tacaala macrifo dhab ah aqoon dhaba ma aynan u yeelanin markay asnaamtii iyo geedihii iyo makhluuqaadkii kaleo waxba awoodi karin ay la simeenoo rabbi shariik uga dhigeen ma aynan tacdiimin weeyaan ina allaha alle laqawiyun allihii awood leh weeye oo waxa weeyaan yani wuxuu awoodaa calaa khalqi kulli shay wax kasta inuu abuuro allah qawigu u yahay awooda u yahay laa yucjizuhu shay عزيز الله أو غالب ويو يعني غالب لا يغالبه أحد عدك أتكان كرتك أول سري صاحب مجلك الله موجدا والله عزيز ويو غالب وعد والبعثة كأتكان يغالب كأهويا مركا سلا درتي إلهي ما أين تعظيمين مركا شركي بسمية دكتا سويا الله يصطفي من الملائكة, من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله الله يصطفي ودورتا من الملائكة ملائكتي أي وحو كدورتا حقيدا رسولا رسول بو كدورتا كوالا ديرو وأنبيدي إيا مارت رسوشي بشر كاهي لو ديرو أي رب كدورتا ومن الناس ويصطفي من من الناس ذاتك حقه ذنا وحو كدورتا الله رسولا بو كدورتا ويا رسول أيو الله كدورتا سيدا ملائكة ورسول كدورتي بو بني آدم كين الرسول كدورتا ويا إن الله أله سبحانه وتعالى سميع أله مقلوي يعني أقوال بأقوال عباده أدومديسا هذا الله إليهين وأقي ومقلي الله ويا بصير أله أركي ويو يعني عدة متيستين رسول لقبقى نبي لقبقى لو وحيوده الله أب قرنيه وبصيره ويأركيه ويان الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس الله أعيد وحورنا وشيغي ملائكة إنه الرسول كدورته بني آدم كان إنه الرسول كدورته ملائكة والرسوشة كدورانيه والرسوشة أنبياء إيه الرسوشة بشر كأه بني آدم كا ملائكة الله صدره وحي بسوقها في سوي وسفراده سيدا ملك الجبريل إيه ملائكة اللي جلته ayaa loo jeedaa oo waxyiga soo gaarsiiso maxaa yeelay inay rusul yihiin oo allahna uu ka doortay inay ay dadka xaqa ay soo gaarsiiyaan ambiyadii rusushii bani aadamka ah allah qur-aanka uu noogu sheegay subxaanahu watacaala fi suurati fatir allah wuxuu leeyahay alxamdu lilahi fatir الsamaawaati fatir الsamaawaati wاlard jaacil اlmalaa'ikati rusula uli ajnixati masna waثulaثa warubac الله ayaa mahad iska leh allihii samaawaadkii ardada abuuray allihii malaa'igta ka yeelay rasuul ka yeelay marka rasuulka malakul jibriil waxyigaa loo soo dhiibaa allah usoo dhiibaa markaasuu wuxuu soo gaarsiiyaa ambiyada iyo rususha bani aadamka buu soo gaarsiiya waa rasuul wey sidoo kaleeto allah subxaanau watacaala bani aadamka ayuu rasuul ka doortaa si rusushaas من بني جنسهم أي قارسيان ذكا كلا جني إنسي أي قارسيان حق أي قارسيان أي ربك الدور تاويا مركا ولقد أرسلنا رسلا إلى قومهم الله سبحانه وتعالى وحبضنوا إلى ذلك رسول أيام درنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض رسول أي إله بني آدم كدورتا مركاسه مخلوق بني آدم كأدرا سيد النبي الله محمد رسول الله وقدا بيه عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين الله وكختمي يعني ما رسي الله بعد دورت الرسول شاسوية يعني رسول النبي الله نوح لقصه بالله نبي الله نوح حالي وأول رسول أرسل رسولك أبوه الرئيون لدره وبشرك الله دره نبي الله نوح هو أها إلى وحال مختم النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام انت سنة بشر كي بني آدمك هداية ذئيه حق إني جارتيان أي الله بسو ديري جري marka labadaba ilaahay basharka yaani malaa'igta iyo basharkuba malaa'igta iyo basharkuba allah malaa'ik wuxuu ka doortaa rusushaas ka doortaa weey allah allah yastafi ay yaxtaaru wuu doortaa min almalaa'ikati malaa'ikti wuxuu ka doortaa rusulan rusul buu ka doortaa wa min annaasi wayaktaaru min annaasi dadkana wuxuu ka doortaa xaggooda rusulan rusul buu ka doortaa weeye مركاسو خلقه لهداية الخلق بوصو الله بوصو دراوي إن الله الله سبحانه وتعالى سميع الله مقلوي بأقوال عباده أدومدي سوح إليه ومقلي هذا الذي ذوي بصير الله أركويانه بمن يختار من خلقه للرسالة والنبوة عند أوضورنا رسالة إلى لماذا الله بصير بوكيحي وأقيحي حيال في سورة الأنعام كسوة برن الله أرمي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يستقى قرني عدو رسولك كدقاي يا استاهل أو متيستي yaanan mutaysanin allah baa kala yaqaano weyaan marka waa taas weyaan allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu sidaa yaqaano marka rusushaasna ilaahay uu ka doorto waa basiir waa ogyaha qofka mutaysan in nebi iyo rasuul laga dhigo weyaan yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waila allahi turjac lumuur yaclamu wuxuu og yahay allah maa bayna aydiihim dadka hortooda w rusushaa rususha hortooda wixii ahaaday damiirka rusushan u celinayna yaclamu allah wuxuu og yahay maa bayna aydiihim rususha hortooda wixii ahaaday wamaa khalfahum gadaashooda waxa ahna allah wuu ogyahay wuu ka warqabaa waila allaahi allah baa turjacu loo celiyaa alumuuru arrimahoo dhan ilaahay baa loo celshaa waila allahi turjacu lumuur laa ilaa hayrihi cid kale looma celiyo arrimahaasoo dhan maxaa yeelay arrimahoo dhan asagaa maaligiisii oho iskale weeyaan marka yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum labadaa damiir bar rusushaan u ceelinaynaa maadaama ay ahaayeen yani maaragtay aqrabu madkuurin ka la soo sheegay wax lasoo sheegay kan ugu dhowaa maadaama uu isagu yahay ayaan u celinaynaa rusushaas hadday tahay malaa'igtii iyo hadday kuwii makhluuq bani aadamka ahaa ay yihiin labadaba ilaahay waxa hortooda iyo gadaashooda ahaaday waa uu og yahay wey bimacnaa waxaa loo jeedaa allah waa raqiib wey wuu dhowraya waa ilaalinaya wuu taalacanaya malaa'igtan rususha ahee waxyiga loo soo dhiibay ma gaarsiiyeen rusushii bani aadamka ahayd iyo ambiyadii ma soo gaarsiiyeen waa maaragtay waa allah wuu fiirin wuu arkaya weyaan rususha bani aadamkae makhluuq yani bani aadamka ahna iyagu dacwadii ma guteenoo ummaddii ma gaarsiiyeen loo soo diray jinni iyo insi ma gaarsiiyeen ayadana waxa weeye allah wuu ka warqabaa mutalic buu u yahay weyaan marka macnahaasaa loo jeedaa yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum allah wuxuu og yahay hortooda iyo gadaashooda waxa ah cilmigow ku koobayo inay risaaladii guteen iyo in kale cilmiguu u leeyaho rabbi waa og yahay subxana watacala wuu ka warqabaa weyaan marka arinkaasna inay sidaa tahay fii suurati ljinni buu rabbi subxaana watacaala noogu sheegi liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada allah subxaana watacaala waxa weye wuxuu u soo diro oo hortooda iyo gadaashooda uu rasuul ugu soo dirayo wuxuu rabaa inuu ogaado risaaladii inay gaarsiiyeen risaalaadka loo soo dhiibay inay gaarsiiyeen ayuu rabaa inuu ogaado weyaan marka cilmigu ilaahay ku koobay tiro ahaanna waa u kooban yihin tiruu ku koobay allah subxana watacaala weyaan marka allah waa yani waa cilmigiisa sidaasu waasicu yahay wey waila llahi allah ilah allah intii ka ahbaa intii ka ahbaa turjacu lumuuru arrimaha loo celiyaa ilaahay baa arrimahan loo celini cid kale loo celinaayo ma jirto maxaa yeelay khalqigoo dhan isaga ayay umuurtoo dhan isaga ayaa maaligeedii ah cid kaloo loo celinayo oo maamulayso oo dadka abaal marinayso oo qof walba xaqiisa siinayso ma jirto aan isaga ahayn weyaan yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda wafcaluu lkhayra khayrka fala oo sameeya markaad rukuuc iyo sujuud iyo cibaadadii iyo ficlu lkhayraat markaad la timaadaan lacalakum tuflixuuna inaad liibaantaan darteed u sameeya arrimahaas o dhan likay tuflixuun inaad liibaantaan daraaddeed baad u samaynaysaa ama lacalakum waxaad mudantihiin kolkaa tuflixuuna inaad liibaantaan baad mudantihiin weyaan allah aayaddan yani maaragtay ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu aayadan alrukuucu wasujuudu ayuu rabbi subxaana watacaala ayuu sheegay macnaheedu waxaa loo jeedaa salaadii tukada oo ilaahay subxaana watacaala u tukada baa loo jeedaa salaadii tukada wey ay sallu salaata allatii sharacaha allahu subxaanahu watacaala lakum allah salaadii uu idiin jideeyey tukada marka iyadii salaadii baa waxaa laga cabiray birukuuci wasujuud baa laga cabiray rukuuc iyo sujuud ayaa salaadii laga cabiray maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa liannahumaa acdamu arkaaniha acdamu arkaani salaa salaada arkaanteeda kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay rukuucda iyo sujuudda marka sidaa darteed sujuudda iyo rukuucda salaadoo dhan waa laga cabiri karaa marka waxaa la waa min idraaq اljuzi wairaadat اlkulli bay dhahay juz baa la sheegaya qayb ama rukuuc baa la sheegaya ama sujuud laakiin waxaa loo jeedaa kulli way salaadii oo dhan baa loo jeedaa marka salaadii tukada oo rabbi caabuda baa loo jeedaa weyaan saasuu rabbi leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda bimacnaa salluu tukada wey salaada sidii laydiin amray ula imaada wacbuduu rabbakum wacbuduu rabbakum yani waxaa la yidhaahdaa cibaadadan hadda waxaa loo jeedaa ay waxiduuhu alla keli yeela oo ku khasisa cibaadada wey saasaa loo jeeda ucbuduuhu waxdahu laa tushrikuu bihi shaya keligii caabuda cidna ha la wadaajinina markaad rukuucdii sujuudda la imaanaysaan iyo baryada markaad la imaanaysaan asaga keliya barya asaga wejiga dhulka u dhiga waxaad bixinaysa asaga dartii u bixi asaga keliya tala saaro asaga markuu allah keliya markuu dhibka kugu dhaco u qayso cid kaloo ilaahay ka soo harta subxaanau watacaala dhibkaada ha la aadin marka cibaadada asaga ku gooni yeela buu rabbi leeyahay subxaana watacaala marka macnahaas culammada way ku fasiraan oo wacbuduu rabbakumta cibaadadii oo loo jeedo ikhlaaskii iyo tawxiidkii allah ku gooni yeela in la yidhaahdo ama in layska caam yeelo oo loo jeedo ifcaluu jamiica anwaaci cibaadaati allatii amarakum allahu biha cibaadaadka rabbi uu idin faray oo dhan la imaada wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda laanna cibaadada salaada keliya maaha salaada keliya maaha wax alla wixii ilaahay kugu dhoweeyo oo yani itibaacna leh oo maaragtay aad kaga dayanayso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la yidhaahdaa weeyaan wuxuu rabbi raadiga ka yahay oo maaragtay qofka la amray cibaadada waa taa wey wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda soonkii la imaada xajkii la imaada zakadii bixiya sadaqadii tadawuca sameeya wanaagii oo dhan ka shaqeeya khayrka ficlan yani macruufkii fara munkarka ummadda ka reeba wahaakada yani taasaa loo jeeda wafcaluu fala oo sameeya alkhayra khayrkii sameeya wafcalu lkhayra wafcalu lkhayradan allah uu leeyahay waxa weeye wafcaluu maa huwa khayrun lakum waxa idinka idiin khayrka ah sameeya waa maxay mima amara allahu bihi warasuuluhu min alkhayraati wax allo wixii allah iyo rasuulkiisa ay fareen oo khayraadkii ah fala baa loo jeedaa arrintaas sameeya sida maalan biru lwaalideynki waa khayraadkii ka mid yihi labada waalidood baari u noqoto casinimadoodood ka fogaato waxaa ka mid ah silat larxaamki qaraabada aad xiriiriso xiriiriso aad u samayso yani sila u samayso muwaasaat laytaam adoonta ood maarata u kaalmayso ood xiriiriso yani waxyaalahaas oo dhan waxaa ka mid ah alitisaafu bimakarim alakhlaaq dhaqanka wanaagsan akhlaaqda fiican oo aad ku sifowdo maxaa yeele nabiyullaahi maxamed waxaa lala soo diray wuxuu yidhi wainamaa buciftu liutamima makaarima alakhlaaqi akhlaaqda mideeda wan wanaagsan inaan dhammaystiro ayaa la ii soo saaray marka akhlaaqda mideeda wanaagsan inuu qofku maarata ku sifoobo uu la yimaado marka wafcaluu khayra shaygu wuxuu khayr ku noqdaa la samaynayo waa markii allah iyo rasuulkiisa shay amraan uu yahay lanna waxa wey cibaado markay yihiin ma ahan shay iska furanoo qof walba wuxuu rabo iska samaysan kara maaha cibaadada asal ahaan waxaa la yidhahdaa aslu lcibaadaati almancu baa la yidhahda markaad adiga inaad cibaadaysatan rabto waxaa ku hor yaalla diiddo waxaa laguu diidi inaadan wax hawadaaba ay jeceshahay aadan cibaado ka dhiganin sawmajeed waa almancu wey ilaa wixii lagu amray mooye nabiyullaahi moxamed waxaan ma sameeye ma la amray allah ma amray rasuulku ma amray saxaabadii ma nooga soo guuriyeen taabiciintii ma soo guuriyeen taasaa la rabaa lanna cibaadada waxaa la yidhaha waa tawqiifi baa la yidhahda baynamaa mucaamalaadka cibaadada marka laga reebo mucaamalaadka dadku dhex marayo waxaa la yidhahdaa asalkeedu waa alxillu ilaa maa xaramahu sharc cibaadada mucaamalaadku waa mubaax waa kuu bannaan yihiin ilaa wuxuu sharciga kaa reeba mooye wax kasta waad samaysan kartaa wixii sharcigu diido unbaa ka hadla laakiin cibaadada asalkeedu almancu waa ma samayn kartid cibaado ilaa inaad itibaac heshid mooye waa taasaa la rabaa marka inuu qofku ogaado wafcalu lkhayra la yidhiyo wax allo waxaan rabaan samaynaya وافعل الخير لي خير إلى وافعل الخير بدعدي ما سمين وافعل الخير هذه شر ما سمين وافعل الخير لي يريد أرن ما أنت وافعل الخير لم يريد خير كحو خير كي أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي إن الله قد يدعو دينك أبحجه وقايته بو خير كل نقنا ياوي لأن علماء وحيرا وتوقيف بالي العبادة توقيف معناه ذو حوية وحلقوا جوجيه نبي الله محمد بس عليه الصلاة والسلام وحلا وحي إلهي نور دويني ونوشر وحلا وحي إلهي نقفه جينينا ونوغد جي النبي عليه الصلاة والسلام كحو كتب ملك دين كامرك إلهي وده ما يستري ونلوده ما يستري نبي الله محمد الله أفصدي والله أولي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ما أنت دينكيني إذين ده ما يستري الله رب العزة أرني وإذين تام يالي وإسلام كان الراضي إذن كذل لغضي وحزيادة مركو النبي محمد إلهي أفسد كل داري كرر وشي كان إلهي نوده وي أرن كراي مجرؤ الذي إلهي هدو سمية الذي يري مالي ولذلك إمام مالك إمام دار الهجرة الإلهي مالك بن أنس رحمه الله ساسي من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة وهذا الأدوي قفك الشيء بدعوه بالله وحانا إلهي فودوي أيو يري نبي الله محمد نمده سيع بدعنا سميه الله حانا يدين دوين يري قفك أسوحه لم يديها قف شيكتي نبي محمد إنه الرسالة بقرية وخيانة سميه وحو سنبي من تقرية أيو ليه أنا إذين شيء يا مانتا نبي إذين كقرية واتنا إلهي دين دوين يري فكاس وحو أخري آيدة حتى أخرين هيني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مركاس آيدة مركو دميويري فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ما لنت لله محمد إلهي دينك وده ما يشتري وحن دين هين ما أنت لجوغ الدين ما نقنا يوم فوقت أسلو جوغي يعني وقت جيسي وليبا وقت سلف وكجري وقت سلف كسلف الصالح وقت جوغي وجوغي قرونتي فضلك لهاي بود احنا ولا maanta diin noqon maayo buy marka waxaa la rabaa marba haddii shaygu cibaado yahay waxa weeye yaa kaaga horreeyey oo hortaa sameeyey waa inuu qofku isweydiiya hadda waxaa arkaysaa mawliidkii bishii hadda dhamaasteen ka soo baxnay dhib weyn iyo mashaakil weyn oo dadkii nebigii la diiday oo kale ninkii yidhahdo war waxaan waa bidco weyn nebigii ma samayn yani waxa waaye nin mubtadica inuu yaha laga dhigaayo taa ma aha sax ma aha maxaa yeelay mawliidku hadduu shay jira yahay nebi maxamedaa amri lahaayo samayn lahaa abubakar sidiiq oo khaliifatu rasuulilaahi ah baa markuu nebigu dhintay ayuu xaflaadkaa samayn lahaayo xoolo u qali lahaa u samayn lahaa digaag uma qalin cumaraa samayn lahaa abubakar cusmaanaa samayn lahaa cali baa samayn lahaa a'imadeenni waaweyneed baa samayn lahayd waad ogtii markaa kitabta taariikhda aad fiirisaan kitaabka ibnu kaiir oo qora albidaaya wanihaaya markaa fiirisaan qarnigii shanaad iyo qarnigii afraad dhammaadkiisii waa quruuntii mufadalaad ka bacdi waay ayaa nin bilaabay ninka bilaabana nin shiica buu ahaa oo macruuf waa nin shiica bilaabay weliba wuxuu ku bilaabaad ogtihiin markuu bilaabayay wuxuu yidhi hal hal mawliid keliya ma dhigine shan mawliidoo dhigay nebiguu mawliid u dhigay cali buu u dhigay faadimo u dhigay faadima bintu rasuulillaah xasan iyo xuseen uu u dhigay shan soo maaha markuu shantaa sameeyey shanta mawlid oo sameeyey buu yidhi hadda anigaba shanaan kanay ama halaygu daro markii halagii dabaaldo halagii dhigo markaas isagana loo dhigay yani lix mawlid uu ka dhigay marka yani ninkaas baa bilaabay taariikhda qofka ha akriyo ha la arko ma nin shiica anaga diin ka qaadanayna shiica ma anaga noo bilaabaya diinkeena nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada cid ka jeclaan badnayd ma jirin waranka lasoo tuuro fallaarta lasoo tuuro ayagaa isku digi jiro inay dhintaan hortii ayay jeclaayeen radia allahu canhum waardaahum ayaga nabiyullaahi maxamed hortii inay dhintaan bay jeclaayeen marka sidaa darteed walaalayaal qofka waxaa la rabaa muslimiinaan nahaye inaan diinkeenna u laabanno wixii saxna aan qaadanno waxaa la yidhaha rag iska dhicinta in la iska dhaafo diinka iyo rag iska dhicin waa kale laba mogtahay rag iska dhicin inaan iska dayno diinka inuuna xukumaa la rabaa mar kastaba wixii diinka inaan qaadano saasa darteenu ku jirtaa adduun iyo aakharana ilahay lagu anfacaya weyaan marka wafcalu lkhayradaasaan ku keena waxa weeyaan wafcalu lkhayra waa iska furan yahay jaantaa furan nin walba waxaa doonto samee ma soconayso diinkan dawaabit buu leeyahay dawaabidiisii inaan qaadano baa la rabaa weyaan wafcalu lkhayra wanaaji khayrka sameeya oo wixii laydin amray la imaada lacalakum kolka waxaad gudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan ayaad mudan tihiin oo falaax fi dunya wal-aakhira aad heshaan baad aad markaa mudan tihiin weeyaan وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا جهاد أو دقالما في الله الله يعني في دين الله كو دقالما حق جهاده جهاد كيسي طبطأها كيسي طبطأها كو جهاد أو كو دقالما هو الله ayaa ijtabaakum idinka idin doortay haddaa ummatu maxamed tihiin umadihii kaleo idinka doortay allah baa idin doortay weya wamaa jacala allah ma yeelin calaykum idinka dushiinna fi diini diinka dhexdiisa min xarajin cidhiiri ilaahay ma yeelin diinka ilahay idinkuma cidhiirinine diin waasaca ayuu ilaahay idin siiyey subxaana wa tacaala millata abiikum yani millata abiikum ibraahiima yani waxa weeyaan allah ciriiri idinkagama yeelin diinkiini waasac buu idinkaga dhigay ka millati ibraahiima ka millati abiikum aabbihiin diinkiisii oo kale ibraahiima ibraahiim ahaa ayuu ilaahay idinkaga yeela wey huwa allah ayaa sammaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin ilaahay baa idinku magacaabay min qablu horay kutubihii hore tawraad injiil zabuur buu ilahay idinku magacaabay muslimiin inaad tihiin وفي هذا قرآن كان أو نبي الله محمد لقصه بالدين لحدي سنة الله بقى إذنكم مقعاب المسلمين ويان محو إلهي سبحانه وتعالى مسلمين إذنكم مقعاب ليكون الرسول رسولك أو نبي الله محمد إنه أهاضه شو نقضه شهيدا من مرخاتية عليكم بشي إنكم مرخاتيك أو مالك قيامها أو إذنكم مرخاتيك أو هذا كثير أمة محمد وتكونوا إذنكنا آد أهاتان أمة محمد شهداء كوا مرخاتك على الناس دكك لكوا مرخاتك وسيئوا مرخاتك عيان دكك لك وحكوا مرخاتك عيان رسوشه ذي إني الدين كان إي رسالة ذي أي سوى قارتيسي أي كمرخاتك عيان ما دام إلهي قرآن كوكوش هذي أيهنا آخر الأمم أي حاين وما ذا كوا قدم بي أي حاين فأقيموا مركزتك يوم مسلمين تي فأقيموا أوغا الصلاة صلاة أوغا وآتوا قتا الزكاة الزكاة قتا وبحية مساكين مستحقين تاسية واعتصموا كدك أو قبصدة بالله الله قبصدة أو كدك ويا كوكر سوانا هذا بلوجي الله سبحانه وتعالى هو إساق الله ضا مولاكم موله مئتي ماركتين وليني والله وياك فنعمة وحا نعمة يا شيء المولى مولى أحد لتلسارته أو ولي لقدكته ayaa nicmo yeeshay wanicma waxa wanaagsanaaday oo nicmo yeeshay annasiiru ay naasiru gargaarihii baa nicmo yeeshay aayadan allah subxaana wa tacaala wuxuu kaga waramayaa yani wajaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi buu ku bilaabay allah wuxuu ku bilaabay wajaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi marka jihaadka marka maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa macaani isku dhow dhow oo mutaqaariba ayay salafkeennii ay ku fasireen mufasiriintoodii waxaa ka mid a yani wajaahiduu fii sabiili illaahi acdaa allahi xaqa jihaadi jidka ilaahay ku dagaalama cadowgii ilaahayna la dagaalama jihaadkiisa kabta ah kula dagaalama baa la leeyahay xaqa jihaadii kula dagaalama cadowgii ilaahay uu leeyahay la dagaalama oo kufaartii ah iyo gaaladii weya macnahaas way yidhaahdaan marka xaqa jihaadihi cabdulaahi bni cabaas oo kale markuu fasirayo wuxuu ku sheegaa waxaa la yidhahdaa waa istifraaqu taaqati fiihi jihaadka ood awooddaada oo dhan aad ku bixisaa la yidhaahdaa jidka ilaahay ku jihaadkiisa awooddaada aad ku bixiso karaankaada aad la timaado weya oo maalan yani gaaladii aad maalkaadii kula dagaalanto naftaadii kula dagaalanto carabkaaga aad kula dagaalanto qalbiga aad ka nacdo maxaad ula dagaalamaysaa kelimada ilahay inay kor noqoto basaad ula dagaalamo maqsad kale may wax kale ood kula dagaalamaysa malaha kelimada kufrigan inay hoos martaad kula dagaalama weyaan wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cabaas ay mufasiriintu ka soo wariyaan wajaahidu fi llahi xaqa jihaadi waxaa loo jeedaa laa takhaafu fi llahi lawmata laa'imin fa huwa xaqu ljihaadi buu dhihi jiray inaadan qofku dagaalay dagaalkii inaadan ka baqin oo aad ciddii ku caynayso wixii wax kaa sheegayo ku nacayo ha kugu nacaane ilaahay dartii inaad ku toosnaato taasaa loo jeedaa wey dariiqa xaqa inaad ku toosnaato oo aad yani wanaagga keliya aad laasimto baa la rabaa ribaha dadka lama raadin bani aadamka haddaad tiraa raadinimadiisaan raadini weligaa ma gaadhaysa adoo oo raalligan isleh buu ku maaragtay kula dagaalamaya oo kaa xanaaqaya oo ku xayna marka waxaa la rabaa allah kali in la raadigeliyaa la rabaa ribaha ilaahay ciddii kula dagaalamtana dhika dhika ugu dhigin weeyaan waxay culimmadu leeyihiin xaqa jihaadihi waxaa ka mida macaanida ku fasiraan imtithaalu maa amarahum allahu bihi fi laayati almutaqadima wاجtinaabu ma naha canhu aayaddii hadda soo hormartay oo yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafxaluu lkhayra lacalakum tuflixuun in waxay ku amartay oo dhan lala yimaado wuxuu rabbi kaa reeban aad ka harto iyadaa waxay ka mid tahay xaqa jihaadigii bay noqonaysaa bay odhanaysa daxaak ibnu musaaxim iyo muqaatil markay fasirayaan waxay leeyihiin xaqa jihaadi waxaa loo jeedaa icmaluu lilahi xaqa camali wacbuduuhu xaqa cibaadatihi allah markaad camal falayso yani dartii allah dartii u camal fal cibaado markaad cibaadaysanayso alla dartii xaqa cibaadatii la imo cibaadada dhabta ahayd la imo marka mufasiriinta akarkoodu waxay ku fasiraan say u badan yihiin xaqa aljihaadi waxay leeyihin an takuuna niyatuhu khaalisa saadiqatan lilahi caza wajal qofka niyadiisa inay alla mid u baraxtiran ay tahay saasay u tahay runna ilaahay subxaana watacaala ay u rumaynayso oo aysan nifaaq uusan qalbiga kaga jirin camal kasta u qabanayo hadduu jihaad yahay hadday salaad tahay hadday wax kasta uu qabanayo niyadiisa inay ilaahay khaalis u tahay baa la rabaa wey cabdulahi bn mubaarak cabdulaahi bnu mubaarak raximah llah wuxuu leeyahay markuu ka waramayo xaqa jihaadihi wuxuu leeyahay huwa mujaahadat nafsi wlhawa washayaan xaqa jihaadi waxaa noqon karo qofka oo naftiisa la dagaalamo la jihaado hawada oo naftu ay wadato la jihaado shaydaanka la jihaado yani waxaasaa la rabaa hawadaada inaad ka hortagto oodan macbuud aadan ka dhiganayso ilah kuu noqonin shaydaanka inuusan ku hogaaminin inay naftaada aysan ku wadanin taas inaad kula jihaadda baa la rabaa bay leeyihin marka macaanidaas oo dhan waa macaani maaragtay ay mufasiriintu ku sheegaan weeyaan macaani mutaqaarib isku wada dhowdhow weeyaan wajaahiduu dagaalama fi llaahi ay fii diin illahi alla diintiisa xaqa jihaadihii dagaalkiisii dhabta ah jihaadkii dhabta aha ku dagaalama hadday tahay naftaadi hadday tahay cadowgii shaydaanka haddii uu yakaalay hadday tahay cid walba way kulmini weeyaan huwa huwa ijtabaakum huwa allah ayaa ijtabaakum idin doortay muslimiinta haddaad tihiin allah baa idin doortay oo khalqigii kaleo idinka doortayo diintiibuu idiin doortay yani saad og tihiin carabtu waxay ahayd waktiga yani carabta wixii ka horreeyey ambiyada rusushaas waxaa reer bani israa'iila intooda badan laga soo diri jiray laakiin markii dambe oo carabta ilaahay usoo wareejiyey nabiyullaahi moxamed uu ku wareejiyey wuxuu arkay inuu yahay nabiyullaahi moxamed qofka keliyaho astaahilo oo yani qalbigiisa uu yahay khayru quluubi alcibaadi inuu yahay sidaasuu marka ilaahay u doortay oo rasuula uga dhigay marka ummadaas ayagu ilaahay doortayo ou rabbi leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas idinkaa tihiin ummatu muxamed wey ummatu muxamed cid alle ciddii raacda carab iyo cajam waa soo gelaya laakiin calankii ay sidi jireen reer bani israa'iil oo raayadii tawxiidka iyo iimaanka markay kitaabkoodii taxriifiyeen oy bedeleen oy la collaysameen oy ambiyadii dileen oo ay dadba dhibaato geysteen ilahay waa ka wareejiyey dhanka carabta ilah usoo wareejiyey subxana watacaala marka arintaas ilaahay baa doortay huwa ijtabaakumu ilahay leeyahy asagaa idin doortay allah wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin wamaa jacala ma uunan yeelin allah calaykum dushiina fi diini diinka min xarajin ciriiri ilaahay ma yeelin alxaraju wa addayqu baa la yidhahdaa ciriirigaa la yidhaahdaa weya ilaahay ciriiri idinma yeelin wey macnaha wax idnan awoodi karaynin rabbi idinkuma kallifin waxaa laydinku mashaqeeyey waxaad awoodi kartaan naxariista ilahay bay ka mid tahay waxaanan awoodi karinna lama saarin waxaanan awoodi karin ilaahayna ma saarin waana loo fududeeyey diinkii reer bani israa'iil toobadoodu waad ogtihiin allah muxuu ka dhigay suurat albaqara kusoo marnay markii ay diliga caabudeenoo tooba keena la yidhi shirkiga ka soo noqonayeen qaarkood qaarka kale inuu dilay intii dabawlay seefirta isku qaataan inay islaayaan baa tawba looga dhigay laakiin annaga tawbadeeni waa arujuucu ila allah waana loo yasiray weyaan ilahay baa noo fududeeyey subxana watacaala diin sahlan ayuu rabbi noo yeelay maxaa yidhi ilahay wuxuu le laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha وحود هذا كبر الله كما سار سبحانه وتعالى الله وحوليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله فريدك إذن لدوني ولا إذن لمدوني الله وحوليه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله إنه ينفض ذيه دين كان أن يدون يا أبو رب ليه سبحانه وتعالى الله وحوليه فاتقوا الله ما استطعتم إلهي كعب صلى وحد أولي كرتان awoodeeda karaankaad intii aabisaa laga ran wax awoodaada ka baxsan ilaahay kuma saarin subxaana watacaala wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid imaam axmed oo warinaayo wuxuu leeyahay bucidtu bilxaniifiyati samxa diintii toosnaanta badnayd oo maaragtay sahlanaanta badnayd ayaa la ila soo saaray oo allah uu ila soo diray maaragtay ee nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa diin sahlan oo yusri ah wey الله يعني وحو رسولك ليه حديثك صحيحانك كجري مركو معاذ يا مارت أبو موسى الأشعري يمن أو أدري أو لدر دار ما يوحو كيري يسر ولا تعصر وبشر ولا تنصر دين كان ذاتك أسهلة هكو عصليننا ذاتك أبشارية يعني مارت عيرننا دينك كعيرننا مركا يعني دين كان ودين سهلا والله سبحانه وتعالى أوفذ ليه مركا سيده او نبينا يري الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه يعني دينك ودين فدود وي قفك اسكو دباهي او اسو الهي او سنصارين ميل عن موضوع التشدد اهي كل تشددا دينك كعدكان ايمانك دماتو انسلاخي هي اركيسا وي marka lama rabo waxa la rabaa diinkaas waa xanifiye samxa inuu qofku qaato oo diinka yusri oo yahay oo ilaahay noo waasiciyay inuu ku dhaqmo baa la rabaa siday tahay uu la yimaado wixii la amray la imo karaankaada waxaan karaankaada ahayna yani ilaahay kuma basaarin wixii laga reebana ka har xadiidkii asnaf maarata saxiixa ah oo nabigeenna yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan wax idin faro waxaad awoodaan kala imaada waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh haddaan wax idinka reebana ka har wixii laga reebay inaad ka harta baa la rabaa weeyaan marka allah wuxuu leeyahay ma wama jacala calaykum fi diini min xaraj diinka allah idinkagama yeelin ciriiri idinkagama dhigine diin waasaca ayuu idin siiyey oo aanan ciriiri idinku ahayn millata abiikum marka millata abiikum laba macnaba waa lagu nasbin karaa yani horta waxaa la yidhaahdaa millada waa masdar weeye caamilkii kor dhigay oo go-an yahay laba midba waan ka dhigi karnaa in ficil meesha go-an aan ku nasbino oo la yiraahdo ittabicuu millata abiikum diinta aabihiin raaca in la yiraahdo yani diinki aabihiin oo ibraahiima raaca in la yiraahdo oo ficilka ittabicuu loo soo qadarto ama in nadcu lkhaafid waxa la yidhahdo lagu kordhigo ti hadda aamarna wey macnihii hore aamarna wey wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin allah diinkiini ciriiri idinkagama yeelin بل وسعه عليكم وإذين سهلي وإذين واسعي كملة أبيكم إبراهيم إنالا مركا كاب كلا لقوي وحرف الجر كأها خافض كأها يعص بقي مركا ملة أبيكم ليري نزع الخافضة ليري هذا كي وحوص بقي بلغ جري مركا سيدا لقول نسبيه بيلي لبدا إعرابات ولا إعرابة وناسنويا ملة أبيكم اتبعوا راع ملة أبيكم آبه دين تيسي راع إبراهيم إبراهيم أها نبي الله إبراهيم دين كيسي راع سيدا وارتي isaga diin tawxiid ayuu ahaa diinku nabi ilaahay ibraahim leeyimi huwa nabi ilaahay ibraahim ayaa samaakum idinku magacaabay huwa allah ba samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin idinku magacaabay min qabl horay kutubihii horay iyo diinihii hore iyo wafii hada qur'aankan dhexdiisaba ilaahay baa idinku magacaabay muslimiin idinku magacaabay weeyaan marka diinka nabi ilaahay ibraahim in la raaco يعني مركو الله ليه ملة أبيكم إبراهيم وابن الأمرين الدين تيسي والنبي الله محمد بل ليه الرع في سورة الأنعام آخر كذا كسوة مرني قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هو سماكم المسلمين ذا ضمير كان حقين لو علني هو سماكم المسلمين ماشي لو علنايا مفسرين تلابا معنا بوي شيئا macnihii hadda aan marnay huwada in allah loo celiyo oo allah baa muslimiin idinka dhigay oo idinku magacaabay kutubihii hore iyo qur-aankan dhexdiisaba in la yidhaahdo macnahaas hadda aan marnay waxaa ku fasiraayo jumhuur lmufasiriina ku fasira mufasiriintii salafka in intooda badan ayaa macnahaas ku fasirto cabdulahi ibn cabaas baa ka mida mujaahid ibnu jabri baa ka mida caaa ibn abi rawax baa ka mida baxaak ibnu musaaxim sudiyi muqaatil qataada dadkaas oo dhan aimadaas ayaa ku wada fasiraan wya culummada qaar kale waxay leeyihiin sida cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslam wuxuu leeyahay damiirka waxaa loo celinaya ibrahim huwa ibrahim nabiylah ibrahim ayaa samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin idinku magacaabay min qablu horey buu idinku magacaabay diimihii hore wa fii hada qur'aankaana idinku magacaabay cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslam aayadda yani saasuu ku fasiraya weyaan wuxuuna deliishanayaa aayaddii fi suurat albaqara ku jirtay markuu ilaahay ducadii oo baryayay isaga iyo duriyadiisa rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan lak buu yidhi allah ayuu naga yeeshay kuwa adiga kuu hogaansamo muslimiina duriyadeydii carruurtaydana ummad muslimada ka yeesha hadalkaas ayuu yidhi weyaan laakiin culammada waxay rajaxaan oo sawaab ay ka dhigaan in damiirka allah loo celiyo tafsiirka ay ku tageen jumhuur mufasiriin ayay rajaxaan waxayna ku rajaxaan adilo ay ku rajaxaan ay ka mid tahay allah wuxuu yidhi wa fii haada baa layidhi huwa samaakum lmuslimiina min qabl wa fii haada waxaa la og yahay nabiyullahi ibraahim waktigu qur'aankan ilaahay soo dejinayay ma unan joogin isagoo kuma magacaabin sooma jeedo wa fii haadaadan ibraahim waa ku baxay leanna uu ka horreeyey horay buu ahaa marka wa fii haadaadan way bixini ibraahim kuma jiro waa allah weyaan marka labaad macnaha labaad daliilka labaad ay ku rajaxaan waxa weeye afcaasha laga soo sheekaynayo oo dhan kulligeed ilaahay baa loo celinayo faacilkeedii wada ahaa weyaan allah baa loo wada celinayay oo faacilka ahaa wey marku allah uu leeyahay huwa jtabaakum cidda wax dooratay waa ke waa allah weyaan wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin xaggee loo celinayo wamaa jacala qofka aan diinka xarajka ka yeelin waa axadke waa allah wey marka masaaishaasoo kale markii la fiiriyo afcaashaas yani allah bay u wada noqoni marka macnaheedu waxaa weeye damiirka oo huwada ku jira ilahay baan u celinayna huwa allah baa samaakum idin magacaabay almuslimiina muslimiin idinku magacaabay min qablu horay diimihii hore iyo wa fii haada qur'aankanba ilaahay baa idinku magacaabay yani maaragtay ummatu maxamed idinka dhigay wey marka magacaas inuu dadka muslimiinta ku filnaadaa la rabaa magacaas muslimiinta iyo asmaada sharciga ah oo la ogol yahay inuu qofku ku ekaysta baa la rabaa laakiin asmaada mubtadaca ah oo tafaruqa iyo ikhtilaafka iyo kala geynta muslimiinta loo adeegsanayo qofka muslimka inuu ka fogaado baa la rabaa maala hadda ahlulxadiid ahlulxadiidaa la yidhaha waa dadkii xadiidkii nabiga dadkiisii wey ma aha dad maaragtay jamaacad mutacasiba ma ahe zaman kasta iyo meel kastay joogaan ahlxadiial waa dadka sunada u gargaaro ahlusunna waa ismi sharciya weeyaan yani maaragtay lafdigan dadkii salafu saalix loo nisbeeyo oo yaa nisba lagu daro la asalafiyuun la yidhaahda waa nisba ila salaf saalix ma aha nin hadda jooga salaf macnaheedu maaha wuxuu u nisba sheegana ku abtirsanaya salafu saalixu ku abtirsanaya macnahaas inay dadka muslimiinta magacyadaas la baxaanoo bidacda ay ku muqaawameeyaana kaga hortagaan ayaa la rabaa laakiin wixii ka soo haray waa dacwa jaahiliya sidoo nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam oo imaam nasaa-i fii sunanihi uu ku warinaayo bisanadihi can alxaaris alashcari radi allahu canhu can rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam qaal man dacaa bidacwa aljaahiliya fainahu min juta jahannam yani waa dadka ahlu naarka inuu ka mid noqon karo qofkii dacwa jaahiliya la yimaado wax ay sunnadu reebtay qofka sheegto markaasaa nin baa wuxuu yiri yidhi qaala rajulun ya rasuula allah fain saama wasalla isagoo dacwa jaahiliya sameeyey hadduu soomo ama uu tukadahay seebuu noqoni wain saama wasalla buu haba soomo hana tukado hadduu rabe wax alla wixii tafaraarug keenayo ama dacwa jaahiliyaba ah inuu qofka ka fogaada la rabo markaasuu yidhi fadcuu bidacwat illah allatii samaakum allahu almuslimiin almu'miniin cibaad allah yani saasoo kale buu leeyahy waxaa la rabaa inaad sheegatid wuxuu rabbi kugu magacaabay muslimiin waa nugu filan yahay muminiin waa nugu filan yahay cibaad allah waa nugu filan yahay yani saasaa nugu filan wax kaloo na kala qaybinayo oo guruub guruub naga dhigaayo oo cuqdo aan iskugu qaadayno oo quluubteenna kala dilayo beri inaan isdilno islayno keenayo muslimiinta islaamku ma ogolo weyan marka xadiidkaas yani waxa weeyaan imaam nasaa-ina uu warini wakadalika abu yacla baa soo saaray ibn khusayme ibn xibbaan ayruhum sanadkiisuna waa saxiix weeyaan marka arinkaas huwa samaakum lmuslimiina min qabl wafi hada muxuu ilaahay subxaana watacaala diinkiina diin waasaca uu uga dhigay oo idinkana muslimiin oo idinkaga yeelay liyakuuna arasuulu rasuulka inuu ahaado nabiylahi muxameda shahiidan mid markhaatiya calaykum dushiina ku markhaati kao nabiylahi muxamed qiyaamaha wuu nagu markhaati kaci ummatu muxamed haddaan nahay wuu ku markhaati kacaya inuu nagu markhaati kacayana oo ilaahay markhaati oo u keeni doono fii suurati nisa baan kusoo marna allah uu ka warramay fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiida ummad kasta markhaati baa loo keeni nabiyllaahi maxamedna dadkiisa ummadiisa ayuu ku markhaati kacaya wy ilaahayba markhaati u keenay wy watakuunuu inaad ahaataan darteed shuhadaaa kuwa markhaatiya cala annaasi dadka dushooda ku markhaati kacona idinkan inaad noqotaan darteed baa lidiin keeni maxaa yeele ummatu maxamed ummadaha kale ku markhaati kace waxaa dhici karto in la yidhahdo see ummatu maxamed maadaama aakhirulumam ay ahayd ummadaha tan ugu dambayse ay ahayd see ummadihii ka horreeyo aynan soo gaarin ugu markhaati kici kartaa inuu qofku isweydiiye baa la arkaa haddii sidaa la yidhaahdo jawaabtu waxaa weeye ummatu maxamed ilaahay wuxuu ka dhigay umma caadiloo ka dhig ummad cuduula buu ilaahay ka yeelay uma ilaahay qur'aankabuu ugu sheegay qur-aankii buu rabbi ugu sheegay in ambiyadii nebi maxamed ka horraysay ummadahooda inay diinkii gaarsiiyeen allah baa qur-aanka ku sheegay marka wixii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay baa iyaguna ka markhaati kacaya sida allah uu leeyahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida marka inaad shuhada cala annaas inay yihiin dadka markhaatida ummatu maxamed way ku markhaati kacaysaa ummadihii kale laanna qur-aanku ilaahay ku sheegay inay rusushoodii xaqi ay wada gaarsiiyeen buu ku sheegay weya fa aqiimu salaata salaadii ooga oo siday ahayd ula imaada shuruudeedii khushuuceedii yani maarata arkaanteedii awqaadeedii ku xifdiya jamacaadkeeda ula imaada wa aatu zakaata zakadiina guta oo markaad xaqii iyo mucaamalad waxay idinka iyo allah idinka dhexeeye aada hagaajisaan bani aadamka wixii makhluuqa ah xaqahu masaakiinta iyo ducafada iyo fuqarada kugu leeyihiin ayadana bixiya oo siiya baa leeyahay wactasimuu billaahi wactasimuu ku dhega oo qabsada oo tala saarta ku kalsoonaada bilaahi allah ku kalsoonaada aytiquu billaahi watawakkaluu calayhi wastaciinuu bihi baa loo jeeda sada kaalmo weydiista oo ku dhega oo qabsada oo tala saarta weeyaan huwa allah yani waxa weeye mawlaakum weligiinnii wey allah idin xifdinay oo weligiinna ah oo taladiinna hayo waa allah weeyaan fa nicma waxa wanaagsanaaday oo wanaag yeeshay almawlaa alla mawlo ahoo xaafid ahoo weli ah ayaa nicmo yeeshay oo wanaagsanaaday wa nicma waxaa wanaagsanaaday oo wanaag yeeshay oo nicmo yeeshay annasiiru ay naasiru alla naasir ah ayaa nicmo yeeshay weyaan naasirkan iyo mawluhu waa allah subxaana watacaala asagaa nicmo yeeshay weyaan hada wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed